ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga raabo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa kow iyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo afarta hijiriyada qodobada maanta oo axad ah barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan soddon ruux oo ku dhintay khilaaf gacanka hadal sababay oo dhex maray kiniisadda otardakiska ee dalka etoobiya amiirka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo kulamo muhiima la qaatay hogaamiyaasha qabaa'ilada ah iyo siyaasiyiinta gobolka kaydaal tirada dadkii ku dhintay dhulgariirkii ku dhuftay dalalka suuriya iyo turkiga oo kor u dhaaftay labaatan iyo siddeed kun oo ruux weerar lagu qaaday kolonyo uu la socday mas-uul ka tirsan xukuumadda suudaan oo ka dhacay gobolka daarfuur ee galbeedka dalkaas wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka oo booqasho ku tegay dalka suudaan isagoo kulamo kala duwan la qaatay madaxda ugu sarraysa dalkaas iyo booliiska xukuumadda london oo xabsiga dhigay ku dhowaad labaatan ruux kadib dibadbaxyo ka dhan ah dadka soogalootiga ah oo ka dhacay gudaha ingiriiska qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
أسرى عرفت الله بالنجوى بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka in ka badan soddon ruux ayaa ku dhintay khilaafka cankadal sababay oo ka dhacay kiniisadda otardakiska ee dalka ethoobiya maxamed daare calasow ayaa warbixintan ku eegaya xiisada baahsan oo ka dhashay khilaaf ka dhex aluulsan kiniisadda ortodokiska ee etoobiya ayaa ka taagan gudaha dalkaasi xiisada kacsan ayaa sababtay bannaanbaxyo ay dhigayaan dadka kirishtaanka ah ee haysta madhabka ortodokiska kuwaas oo ka soo horjeestay tallaabo ay qaadeen horjoogayaasha kiniisadda orthodokiska arrinkan ayaa waxaa ka dhashay khilaaf xooggan oo ka dhex aluursan kiniisadda kadib markii saddex sarkaal oo ka tirsanaa kiniisaddaasi ay ku dhawaaqeen inay yihiin wadaaddo iyadoo saraakiisha kale ee kiniisadda ay ka soo horjeesteen taasina ay sabab u noqotay inay kala jabaan iyagoo taageero ka kala helaya kirishtaanka ku xihan kiniisadda warbaahinta gudaha iyo wakaaladaha wararka ayaa sheegaya in mudaaharaadyadu ay bilowdeen fiidnimadii khamiista kuwaas oo dad badan ay ku dhinteen wararkii ugu dambeeyey ee wakaaladaha wararku waxa ay sheegayaan in bannaanbaxyada rabshadaha wata ay ku dhinteen in ka badan soddon ruux tira intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen jimcihii guddiga xuquuqul insaanka ee etoobiya ayaa sheegay ugu yaraan siddeed qof ay ciidamada ammaanku ku dileen shaashaamane oo ka tirsan gobolka oramada sidoo kale shalay oo sabti ahaydna waxaa la xiray dad badan oo qayb ka ahaa bannaanbaxyo ka dhacay toban magaalo iyo duleedka caasimadda adis ababa kala qaybsanaanta ka dhex jirta kiniisadda oo ay ku xiran yihiin inta badan dadka kirishtaanka ah ee etoobiya ayaa timid kadib markii xubnaha kiniisadda ee ka soo jeeda gobolka oromiya ay ku dhawaaqeen qayb cusub bishii janaayo ee lasoo dhaafay labada guruub ee kiniisadda u kala jabtay ayaa kicinayay dadka isticmaala baraha bulshada ee labada dhinac ku kala xiran dowladda itoobiya oo arrinkaasi ka hortegaysa ayaa xanibtay oo xadiday gelitaanka baraha bulshada ee gudaha itoobiya sida ay sheegtay hay-adda ilaalisa internetka khilaafka oo bishii hore ka bilowday gobolka oramada oo ay ku nool yihiin dad nisba ahaan yar oo la gaalaysiiyey ayaa ku fiday qaybo kale oo ka mid a waddanka baraha bulshada ee la xadiday in la galo waxaa ka mid ah facebook messenger tiktok iyo telegram kuwaas oo itoobiya ay u aragtay in lagu qorayay hadallo dhiirigelinaya oo sii hurinaya colaadda iyo khilaafka ka dhex jira kiniisadda ortodokska bayaan ka soo baxay kiniisadda ayaa taageerayaashooda ugu baaqay inay banaanbax isugu soo baxaan kuwaas oo lagu soo horjeedo dowladda itoobiya oo ay ku eedeeyeen inay faragelinayso arrimaha kiniisadda xilli abiye axmed uu wasiiradiisa ka codsaday inay dibadda ka joogaan khilaafka u dhexeeya kiniisadda ra-iisul wasaaraha itoobiya oo ah gaal ka soo jeeda oromada islamarkaana haysta madhabka brotestanka ayaa ku booriyey xubnaha kiniisadaha inay xaliyaan khilaafkooda wuxuuna sheegay in dowladdu aysan lug ku yeelan doonin khilaafka balse qaar badan oo ka mid a taageerayaasha kiniisadda ayaa ku eedaynaya ra-iisul wasaaraha inuu kiniisadda hoos u dhigayo oo uu la safan yahay qaybta ka goosatay kiniisadda dowladda itoobiya ayaa weligeed xiriir dhowlo lahayd kiniisadda ortodokska oo ay haystaan inta badan dadka kirishtaanka ah ee ku nool waddanka itoobiya itoobiya oo ay ku nool yihiin qowmiyado badan oo iska soo horjeeda ayaa bayaan ay soo saartay ku mamnuucday dibadbaxyada si ay kaga hortagto in khilaafka iyo rabshadaha ay ku sii fidaan dalka oo sannadihii ugu dambeeyey uu ka socday dagaallo qowmiyadeed maamulka adis ababa ayaa xoogga saaray inuu xaliyo khilaafka soo kala dhexgalay kiniisadda ee sababay gacanka hadalka ay ku dhinteen dad badan kuwo kalena ay ku dhaawacmeen jimcihii kiniisaddu waxa ay sheegtay inuu socdo wadahadal u dhexeeya abiya iyo wadaadka haysta kiniisadda wadahadalladaasi oo lagu gorfeynayo khilaafka iyo muranka u dhexeeya kiniisadda si kastaba ha ahaatee maamulka kiniisadda ortodokska ayaa ku adkaystay inay sii wadayaan mudaaharaadka maalin kasta oo xad ah iyagoo taageerayaashooda ugu yeeray inay ka soo qayb galaan bannaanbaxyada ka socda dalka maamulka kiniisadda ayaa mamnuucidda bannaanbaxyada ee dowladda waxa uu ku tilmaamay mid lagu burburinayo kiniisadda dhaqan ahaan maamulka adis ababa waxa uu caan ku yahay oo marar badan uu xiray baraha internetka weliba xilliyadii ay socdeen mudaaharaadiyada looga soo horjeeday dowladda sida dibadbaxyadii dhacay sanadkii labada kun iyo labaatankii oo looga soo horjeeday dilkii fanaanka ka soo jeeday qowmiyadda oromada xilliyadii uu socday dagaalka u dhexeeya etoobiya iyo t b l f waxay xukuumadda adis ababa xirtay isgaarsiinta internetka ee gobolka waqooyi tigreega dagaalka uu socday laba sano ayaa waxaa ku dhintay kumanaan ruux oo labada dhinac iyo dad rayid ah iyadoo ay ku barakaceen malaayiin kale oo ka tirsan qowmiyadda tigreega dagaaladaasi oo ay ku ilkabeeshay itoobiya ayaa ku dhammaaday xabad joojintii bishii noofembar ay kala saxiixdeen dowladda itoobiya iyo jabhadda tigreega ee t b l f سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالوسط waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan amiirka mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa kulamo muhiima la qaatay hogaamiyaasha qabaa'ilka iyo siyaasiyiinta gobolka kaydaal waxaa arrimahaas la socday oo nooga warramaya cabdisamed cabdulaahi xilli ay ciidamadiisu qaadayaan weerar ay ku jabsanayaan xuduud beenaadyada ay wadaagaan qaar ka mid ah waddamada saaxilka qaaradda afrika ayuu isbuucii lasoo dhaafay ku mashquulsanaa sidii jihaadka ugu midayn lahaa sufuufta muslimiinta kaasi waa sheekh iyaad khaali amiirka jamaacadda jihaadiga ah ee nusratul islaam walmuslimiin ee ka halganta galbeedka afrika wuxuu ahaa socdaal oo nuuciisoo kale aan hore looga baran qaa'idkan jihaadiga ah iyadoo weli ay baadigoobayaan dowladaha reer galbeedka kuwooda ugu sharta badan sida faransiiska iyo maraykanka wuxuu ku dhiiriday inuu u safro qaar ka mida walaayaadka dalka maaliya oo ay ka furan yihiin jabhadaha dagaalka kuwooda ugu adag sheekh iyaad khaali ayaa hogaamiyey kulamo aan loo kala kicin ujeedada ugu weyn uu ahaa sidii dadka muslimiinta maali looga difaaci lahaa shisheeyaha kadibna loogu dabaqi lahaa shareecada raxmaanka amiirka jamaacadda nusratul islaam oo la sheegay inay tahay midda ugu awooda badan galbeedka afrika ayaa toddobaadkan soo hoyiyey guulo waaweyn kadib markii uu jihaadka kusoo biiriyey inta badan qabaa'ilada dawaariikhda iyo kuwa carabta ee degaa waddanka maali sida lagu sheegay war rasmi ah oo ka soo baxay mu'asasada zilaaqa amiirka ayaa bayca ka qaatay hogaamiyaasha qabaa'ilada acyaanta iyo siyaasiyiinta caanka ah kuwaasoo ugu dambeyn garwaaqsaday in wax aan jihaad ahayn lagu heli karin libin adduun iyo mid aakhiro kulamada oo ka dhacay wilaayada kaydaal ee dhacda waqooyiga waddanka maali ayaa waxaa qayb ka qaadanayey hogaamiyaasha qabaa'ilada iyo xitaa jamaacaadka siyaasadda dawaariikhda waxaana diiradda lagu saaray sida laga yeelayo mustaqbalka maamul ee waddanka kadib markii ay baxeen ciidamada faransiiska iyo sidii laysku raacin lahaa shisheeyaha weli waddanka ku harsan hashimow bilowgii hore arrintan ee ku saabsan kulamada jihadiga ah ee ka dhacay waqooyiga maali waxaa faafisay warbaahinta faransiiska balse maalmo kadib ayuu iclaamka rasmiga ah ee mujaahidiinta baraha internetka ku faafiyey sawirada mu'tamaraadkii dhacay guul weyn ayuu xaqiijiyey rogcadaaga jihaadiga ah iyo daqaali waxaase dhiman fulinta heshiiska sidaas waxaa bartida twitterka ku faafisay saxiifad caan ah oo kasoo baxda faransiiska kulamada iyo heshiiska kasoo baxay waxaa aad ula anfariiray dhammaan shisheeyaha ku sugan mandiqada kuwaasi oo hadal hayay saameynta uu ku reebi doono duulaankii faransiiska uu usha u hayay kulamadan uu hogaanka mujaahidiintu la yeelanayo qabaa'ilada dawaariikhda iyo kuwa carabta waxay soo bilowdeen kowii soddonkii bishii janaayo ee lasoo dhaafay waxayna dhammaantooda ku soo dhammaadeen guul waxyaabaha lagu heshiiyey baycada lagula galay waxaa ka mid ah waddanka shareecada islaamka in lagu maamulo in jihaad lala galo ciidamada qaramada midoobay iyo kuwa xukuumadda maali sheekh iyaad daqaali oo ah hogaamiyaha looga haybeysto mandiqada saaxilka ayaa kula balmay siyaasiyiinta iyo nuqabada dawaariqda inay deegaanadooda islaamka looga soo duulin ayna ka mid noqdaan maamulada mujaahidiinta ila wareedyo ayaa sheegay in labada dhinac ay isku fahmeen qaabka uu noqon doono maamulka waddanka ka hana qaadi doono haddii shisheeyaha si dhammaystiran looga adkaado mujaahidiinta oo bayca la galay qabaa'ilada muslimiinta meneka ayaa ciwaan looga dhigay warbixin kasoo baxday azalaaqa waana la faafiyey hashimow qabaa'ilada kedaan iyo wilaayada meneka oo hadda wixii ka dambeeya ka mid noqon doona maamulada rasmiga ayaa laga soo xigtay in meel looga soo wada jeesan doono xukuumadda maali iyo ciidamada shisheeye ee huwan shaarka qaramada midoobe amiirka nusratul islaam hogaamiyaasha dawaariikhda ee uu la kulmay waxaa ka mid ah igmaad addawaariq iyo alxaaj agjamo saxafiga wasiir nasri oo ah falanqeeya ka faalooda arrimaha jamaacadda jihaadiga ayaa sheegay in tallaabadan uu qaaday iyaad akhaali ay salka usii adkaynayso awoodda alqaacidada ee saaxilka islamarkaana uu hadda yahay hogaamiyaha jihaadiga ee looga hebaysto mandiqada saaxilka afrika wuxuu intaas ku daray in nusratul islaam ay kasbatay quluubta shacabka maali ee la dhibanaa gumaysiga faransiiska kuna daalay ballanqaadyada beenta ah ee uga imaanaya xukuumadda camiilka ee bumako sheekh iyaad ka hor hogaamintiisa jihaadka wuxuu ahaa diblomaasi wax badan ka yaqaana arrimaha siyaasadda iyo maamulka wuxuuna khibradiisa uga faa'iideeyey jihaadka wuxuu sare usii qaaday awoodda alqaacidada maqribul islaam ay ku laheyd saaxilka afrika wasiim nasri wuxuu leeyahay iyaad akhaali wuxuu fulinayaa dardaarankii amiirkii hore ee maqribul islaam abu muscab cabdulwaduud kaasi oo ciidamadiisa fari jiray inay u dhimiriyaan dadka deegaanka ayna u fidiyaan wax weliba way awoodaan jamaacadda nusratul islaam hashimow waxaa la dhisay sanadii labada kun iyo toddobiyo tobankii kolkaas oo ay midnimo buuxda gaadheen inta badan jamaacaadka islaamiga ah ee ka jihaadaya mandiqada saaxilka afrika kooxdan waxay ka jihaadi jirtay ilaa afar dal oo xuduud beenaad leh balse hadda iyo awooddeeda ballaarisay oo waxay gaartay togo maali iyo geni horey waxay howlgalladeeda ugu ekaayeen maali burkina faso nigeria iyo evricost ugu dambeyn hashim sirdoonnada reer galbeedka waxay sheegayaan in amiirka nusratul islaam almuslimiin uu bilaabay dhaqdhaqaaqyo tan iyo wixii ka dambeeyey markii ciidamada faransiiska isaga baxeen maali
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka ayaa booqasho ku tegay dalka suudaan isagoona kulamo kala duwan la qaatay madaxda ugu sarreysa ee dalkaas warbixin ku aadan waxaa noo soo jeedinaya maxamed ciise wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa magaalada khartuum ee caasimada suudaan kulamo kula yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda suudaan isagoo ballanqaaday inay taageerayaan baaqooda ku aadan ka qaadista cunaqabateynta qaramada midoobay ee saartay dalka suudaan booqashada wasiirka ruushka oo qaadatay muddo laba maalmood ah ayaa ka qayb ah dadaalada uu ruushku doonayo in uu ku kordhiyo saameynta uu ku leeyahay qaaradda afrika iyadoo ay jiraan iskudayo caalami ah oo lagu go'doominayo moscow kadib markii uu ruushku weeraray dalka yukrain sanadkii hore waxaan ku garab taagannahay dalka suudaan dadaalka ay doonayaan inay ku qaadaan cunaqabateynta uu saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayuu yidhi wasiirka ruushka shir jaraa'id oo uu kuwahelinayey kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee khartuum cali al saadiq al saadiq ayaa carabka ku adkeeyey baahida weyn ee loo qabo in labada dal waa suudaan iyo ruushka ay iska kaashadaan danaha ay ka leeyihiin qaramada midoobay dalka suudaan ayaa waqtiyadii dambe dalbanayey in laga qaado cunaqabateynta laga saaray dhanka hubka sanadkii labada kun iyo shantii taasoo la saaray oo ka dhacay gobolka daarfuur ee dalka suudaan wasiirka ruushka ayaa wadahadalo la yeeshay khamiistii taliyaha ciidamada cabdilfataax al burhaan kaasoo bishii oktoobar labada kun kow iyo labaatanki hogaaminayey afgembigii militari ee meesha ka saaray in suudaan ay yeelato xukuumad rayid ah islamarkaana sababtay in la joojiyey gargaarkii ay ka heli jireen wadamada reer galbeedka waxaa kale uu la kulmay ku-xigeenka al burhaan maxamed xamdaan xamiidaati oo ka mid ah hogaamiyaasha ugu awooda badan dalka suudaan kaasoo ay kasoo amar qaataan ciidamada loogu yeero gurmadka degdega ah oo ah maleeshiyaad ka dhisan dalka suudaan diblomaasiga ruushka ah ayaa goordambe soo gaaray suudaan waxa uuna ahaa safarkii ugu dambeeyey ee uu ka tegayo dalalka afrika bishii hore wuxuu booqday dalalka maali mauritania wuxuu sidoo kale booqday dalalka dhaca qaaradda afrika ee kala ah eliteria angola swatini iyo koonfur afrika wasiirkan ayaa sheegay in dalka suudaan iyo ruushka ay iska kaashan doonaan dhinacyada dhaqaalaha iyo maalgashiga isagoo ammaanay dadaalka suudaan ay kusoo jiidanayso maalgashiga ruushka sadiiq waxa uu dhankiisa sheegay in suudaan ay ka qaybgeli doonto shirka loogu magacdaray moscow africa forum ee lagu qabanayo dalka ruushka bisha julaay ee soo socota suudaan waxa ay dhanka ciidanka ku tirsanayd ruushka tan iyo xilligii uu madax ka ahaa cumar albashiir oo xilka laga tuuray sanadkii kadib soddon sano oo xukunka hayey oo ay istaan u ahayd go'doomin caalami ah iyo cunaqabateynta maraykanka oo curyaamisay dalka suudaan hogaamiyaashii milatariga ee xilka ka tuuray albashiir ayaa sii waday xiriirka kala dhexeeya dowladaha ruushka halka dowladda kumeelgaarka ahayd ay doonaysay inay hagaajiso xiriirka ay la leedahay maraykanka iyo reer galbeedka kadib afgembigii labada kun kow iyo labaatankii ka dhacay dalka suudaan ruushka wuxuu u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in cabdilfataax al burhaan uu laga maarmaan u yahay xasiloonida mandiqada iyo dalka suudaan horaantii toddobaadkan ergey iyo wakiilo gaar ah oo ka socda dalalka maraykanka norway britain germany iyo faransiiska ayaa gaaray suudaan safiirka maraykanka ee u fadhiya suudaan ayaa arbacdii bartiisa twitterka ku qoray in wakiilada ay u yimaadeen in ay taageeraan heshiiskii disembar ay kala saxiixdeen hogaamiyaasha milatariga suudaan iyo kooxda rayidka ah washington ayaa suudaan ka saartay liiska dowladda taageero waxa loogu yeero argagixisada bishii disembar waxayna sanadkii hore safiirkeedii ugu horreysay u magacaawday khartuum ayadoo wax safiir ah u fadhin dalka suudaan ku dhowaad shan iyo labaatan sano sidoo kale maraykanka ayaa diidan iskudayga ruushka uu ku doonaya inuu ku ballaariyo saameynta uu ku leeyahay dalalka afrika sanadkii labada kun iyo labaatankii maraykanka ayaa cunaqabateen ku soo rogay shirkadda m invest oo fadhigeedu yahay dalka ruushka taasoo oo waaxda maaliyadda maraykanka ay sheegtay inay hormuud ka ahayd qandaraas uu ruushka ku lahaa suudaan kaasoo lagu magacaabo fagner islamarkaana ay xaqiijisatay heshiisyo lagu sahminayo goobaha dahabka laga soo saaro heshiiskaas oo dhacay xilligii albashiir wasiirkan ayaa khamiistii difaacay howlgallada calooshad u shaqaystayaasha fangar ee ka howlgala qeybo ka mid ah dalka afrika isagoona sheegay in kooxda la geeyey dalalka kadib codsi toos ah oo ka yimid dowladda afrika qaar ka mid ah bishii lasoo dhaafay maraykanka ayaa kordhiyey cunaqabateynta uu ku soo rogay fangar asigoo ku eedeeyey doorkii ay ku lahayd dagaalka yukrain sidoo kalena wuxuu ku eedeeyey xadgudubyo baahsan oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo boobka khayraadka dabiiciga ah dalalka afrika suudaan ayaa beenisay in dalkeeda ay joogaan calooshood u shaqaystayaal fangar oo ah maleeshiyaad ay soo tababartay dowladda islamarkaana xasuuq daran ka wada wadamo dhaca galbeedka afrika oo ugu horeeya dalka maali
قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dambe barnaamijka dhacdooyinka dunida ah ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed aamiin ayaa soo jeedinaya saacadba saacadda ka dambaysa waxaa isa soo taraya wararka la xiriira khasaaraha dhimasho ee ka dhashay dhulgariirkii xoogganaa ee ku dhuftay dalalka suuriya iyo turkiga waxaana warbixinadii ugu dambeeyey ee ay daabaceen hay-adaha caafimaadka iyo kuwa qaramada midoobay lagu sheegay in tirada dhimashada labada dal ay kor u dhaaftay labaatan iyo siddeed kun oo ruux ayna sidoo kale dhibaatadu saamaysay lix iyo labaatan milyan oo kale hay-adahan ayaa ka digay in tirada dhimashada ay mar weliba sare u kacdo waxaana taasi fududaynaya kumanaan dad ah oo weli ku xaniban dhismayaasha hoostooda caalamka oo idil ayaa hadal haya musiibadan iyadoona warbaahinta caalamiga ahay si aada u soo tabinayso dhacdooyinka la xiriira dhulgariirkii ku dhuftay dalalka suuriya iyo turkiga tani ayaa ah musiibadii ugu xumeed ee ku dhufata dalalka suuriya iyo turkiga muddo boqol sano gudahood ah iyadoona muslimiinta caalamka ay si aad ah ula tacaadufeen walaalahooda muslimiinta ah ee ku waxyeeloobay musiibadan geesta kale wararka ka imanaya dalka suudaan ayaa ku warramaya in weerar lagu qaaday kolonyo uu la socday mas-uul ka tirsan xukuumadda khartuum kuwaasi oo ku socdaalayay gobolka ay colaaduhu la degeen ee daarfuur islamarkaana dhaca galbeedka dalka suudaan madaxa xukuumadda suudaan ayaa shaaciyey in kolonyo uu la socday guddoomiyaha gobolka daarfuur ninka lagu magacaabo sacad aadam abakar lagu weeraray isla gobolkaasi ayna waxyeelo ka dhasheen weerarka ugu yaraan saddex ka mid ah ciidamadii la socday guddoomiyaha ayaa ku dhaawacmay weerarkan gaadmada ah ee lala beegsaday sida lagu xaqiijiyey bayaan ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha kaasi oo ay faafisay wakaaladda wararka ee suudaan weerarka kadib ciidamada ammaanka ayaa bilaabay howlgallo lagu baadigoobayo kooxihii soo qaaday weerarka oo durbadiiba isaga baxsaday goobta dalka suudaan ayaa in muddo ah waxaa ka taagan qalalaaso siyaasadeed gobolka uu hadda weerarka ka dhacay ayaana ah kan ugu badan ee ay ka dhacaan dagaal beeleedyada iyo weerarada ka dhanka ah xukuumadda suudaan ugu dambeyntii booliiska dalka ingiriiska ayaa xiray shan iyo toban qofood oo ay da-dooda u dhexayso saddex iyo toban ilaa iyo konton iyo afar jir kadib markii ay dhaceen mudaharaadyo ka dhan ah dadka qaxootiga ah kaasi oo ka dhacay afaafka hore ee hotel ay degan yihiin dadka magangelidoonka ah waxaana intii uu socday mudaharaadka iskahorimaad u dhexmaray dad mudaaharaadyaal ah iyo booliiska taasi oo muujinaysa xiisadda ka taagan dalka ingiriiska iyo dhammaan dalalka kale ee yurub ee ku saabsan qaabilaadda dadka soo galootiga ah booliiska ayaa sheegay in mudaaharaadayaashu ay adeegsanayeen dhalooyin walxaha qarxa laga soo buuxiyey kuwaasi oo ay ku tuurayeen booliiska ayna sidoo kale burburiyeen gaari ay boolisku leeyihiin kadib mudaaharaad nabadeed oo ka dhacay markii hore deegaan u dhow magaalada liverpool ee waqooyi galbeed ee dalka ingiriiska dhanka kale ururada wax loogu yeero xuquuqda difaaca dadka qaxootiga ah ayaa soo abaabulay bannaanbaxyo ay ku taageerayaan soo galootiga iyagoo bannaanbax ka sameeyey afaafka hore ee hotel ay degan yihiin dadka soo galootiga ah kaasi oo wasaaradda arrimaha gudaha ay u adeegsanaysay tan iyo bishii janaayo labada kun iyo labaiyo labaatanka si ay halkaasi u dejiso dadka magangelya doonka ah booliiska ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dibadbax markii hore si nabad ah ku bilowday uu markii dambe isku beddelay foodo kadib markii mid ka mid ah bannaanbaxyaashu uu ciidanka booliiska ku tuuray dhalooyinka qarxa kaasi oo geystay khasaare soo gaaray qaar ka mid ah ciidanka booliiska muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa waxaa ka muuqanayay mid ka mid ah gawaarida booliiska oo gubanaya iyo booliiska oo wata gaashaanka lagaga hortago rabshadaha xukuumadda oo sannado badan ka digtay la dagaalanka socdaalka sharci darrada ah ayaa weli sii wada inay sii xoojiso hadalladeeda ku wajahan qulqulka tahriibayaasha waxayna qorsheenaysaa in ay dejiso sharci cusub oo wax looga qabanayo arrimaha socdaalka aan caadiga ahayn ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaana intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت